boqoraddii koowaad cutubka toban iyo saddexaad markaasaa waxaa yahuudaha ka yimid nin ilaah oo ereygii rabbiga ku yimid beytel oo yaraabcaamna wuxuu ag taagnaa meeshii allabariga inuu foox shido aawadeed markaasuu wax ka gees ah meeshii allabariga ku qayliyey sidii rabbigu ku amray oo wuxuu yidhi meeshii allabarigay meeshii allabarigay rabbigu wuxuu leeyahay reer daa'uud waxaa u dhalan doona wiil magaciisa la yidhaahdo yoosiyaah oo isna dushaada wuxuu ku qali doonaa wadaaddada meelaha sarsare ee dushaada fooxa ku shida oo waxaa dushaada lagu gubi doonaa dad lafihiis oo isla maalintaasba calaamad buu tusay oo wuxuu yidhi tan waa calaamaddii rabbigu ku hadlay bal ogaada meesha allabarigu way kala dilaaci doontaa oo dambaska saaranuna wuu soo daadan doonaa oo markii boqorkii maqlay hadalkii ninka ilaah uu ku qayliyey ee ka geeska ahaa meeshii allabariga oo beytel ku tiil ayuu yaraabcaam gacanta ka soo fidiyey meeshii allabariga oo wuxuu yidhi war ninka qabta oo gacantii uu isaga ku fidiyeyna way qallashay mar dambana wuu soo laabi kari waayey oo meeshii allabariguna way kala dilaacday oo dambaskiinna wuu ka soo daatay meeshii allabariga sidii calaamaddii uu ninka ilaah bixiyey ee rabbigu ku amray markaasaa boqorkii ugu jawaabay ninkii ilaah haddaba rabbiga ilaahaaga ah raallinimo iiga bari oo ii ducee in gacantaydu ii soo noqoto aawadeed markaasaa ninkii ilaah rabbiga baryey oo boqorkiina gacantiisii way u soo noqotay oo waxay u noqotay sidii ay markii hore ahayd dabadeedna boqorkii wuxuu ninkii ilaah ku yidhi kaalay guriga ii raac oo isqabooji oo anna waan ku abaalgudayaa kolkaasaa ninkii ilaah wuxuu boqorkii ku yidhi xataa haddaad gurigaaga barkiis isiinayso ku raaci maayo oo innaba kibisna ku cuni maayo biyona ka cabi maayo meeshaan waayo ereyga rabbiga ayaa saas igu amray oo yidhi waa inaadan kibis cunin biyona cabin waana inaadan dib u sii qaadin jidkii aad soo martay oo sidaas daraaddeed jid kaluu maray dib umana uu sii qaadin jidkii uu beytel u soo maray waagaas waxaa beytel degganaa nebi duq ah oo wiilashiisii midkood baa u yimid oo u soo sheegay kulli shuqulladii ninka ilaah maalintaas beytel ku sameeyey oo erayadii uu boqorka kula hadlayna aabbahood way u soo sheegeen markaasaa aabbahood ku yidhi jidkee buu qaaday oo wiilashiisuna way arkeen jidkii ninkii ilaah oo yahuudaah ka yimid qaaday markaasuu wiilashii ku yidhi war dameerka ii kooreeya dameerkiina way u kooreeyeen oo isna wuu fuulay oo ninkii ilaah wuu daba galay oo helay isagoo geed hoos fadhiya kolkaasuu ku yidhi war ma waxaa tahay ninkii ilaah oo yahuudaha ka yimid isna wuxuu yidhi haah waan ahay markaasuu ku yidhi kaalay oo gurigaygii ii raac aad kibis soo cuntide isna wuxuu yidhi kari maayo inaan kula noqdo iyo inaan gurigaaga galo toona halkan innaba kibis kugula cuni maayo biyana kugula cabi maayo waayo ereyga rabbigu wuxuu igu yidhi waa inaadan meeshaas kibis ku cunin biyano ka cabin jidkii aad soo martayna dib ha u sii qaadin isna wuxuu ku yidhi war amba waxaan ahay nebi kula mid ah oo malaa'ig baa ereygii rabbiga igula hadashay oo igu tiri isaga soo celi oo gurigaaga keen inuu kibis cuno oo biyo cabo laakiinse been buu u sheegay sidaas daraaddeed wuu la noqday oo gurigiisii buu kibis ka cunay biyana ka cabay markaasaa intay miiska wada fadhiyeen uu ereygii rabbigu u yimid nebigii soo celiyey wuuna ku qayliyey ninkii ilaah oo yahuudaah ka yimid oo ku yidhi rabbigu wuxuu leeyahay caasi baad ku noqotay rabbiga mana aadan xajin amarkii rabbiga ilaahaaga ahu kugu amray laakiinse waad soo noqotay oo kibis baad ku cuntay biyana waad ku cabtay meeshii uu kugu yidhi kibis ha ku cunin biyana ha ku cabin sidaas daraaddeed meydkaagu gaari maayo xabaashii awooyaasha oo markuu kibis cunay oo biyo cabay dabadeed ayuu dameerkiisii u kooreeyey nebigii uu soo celiyey oo markuu ka tegey ayaa libaax jidkii kaga hor yimid wuuna dilay isagii oo meydkiisiina waxaa lagu tuuray jidka dhexdiisa oo dameerkiina wuu ag taagnaay libaaxiina wuxuu dhinac taagnaa meydka oo bal eeg dad baa soo ag maray oo waxay arkeen meydka jidka lagu tuuray iyo libaaxa meydka agtiisa taagan oo waxay yimaadeen magaaladii nebiga duqa ahu degganaa markaasay dadkii u sheegeen oo nebigii isaga jidka ka soo celiyey markuu taas maqlay ayuu yidhi waa ninkii ilaah oo ku caasiyoobay rabbiga oo sidaas daraaddeed ayuu rabbigu isaga ugu gacan gashay libaaxa dildilaacsaday oo dilay taasuna waa sidii uu ahaa ereyguu rabbigu kula hadlay markaasuu wiilashii la hadlay oo ku yidhi war dameerka ii kooreeya oo iyana way u kooreeyeen kolkaasuu tegey oo wuxuu helay meydkiisii oo jidka dhex yaal iyo dameerkii iyo libaaxii oo meydka ag taagan libaaxiina meydkii ma cunin dameerkiina ma dildilaacsan oo nebigiina wuxuu qaaday meydkii ninkii ilaah oo kor saaray dameerkii wuuna soo celiyey markaasuu yimid magaaladii nebigii duqa ahaa inuu halkaas ku aaso oo ugu baroorto oo xabaashiisii uu isagu lahaa ayuu meydkiisii geliyey wayna u baroorteen oo yidhaahdeen hoognay walaalkayow oo markuu aasay dabadeed ayuu wiilashiisii la hadlay oo ku yidhi markaan dhinto igu xabaala xabaashii ninkii ilaah lagu xabaalay oo lafahayga lafihiisa agdhiga waayo hadalkii uu amarkii rabbiga ku qayliyey ee ka geeska ahaa meesha allabariga oo beytel ku taal iyo kulli guryaha meelaha sarsare oo ku yaal magaalooyinka reer samaariya hubaal wuu ahaan doonaa oo waxyaalahaas dabadood yaraamcaam kama uu noqon jidkiisii sharka ahaa laakiinse wuxuu dadkii oo dhan ka doortay wadaaddo meelaha sarsare oo mid kasta oo doonayeyba wuu daahiriyey inay jiraan wadaaddo meelaha sarsare oo taasuna dembi bay u noqotay reer yaraabcaam iyo xataa inay gooyso oo dhulka ka baabi'iso